xasan ibraahim xaaji bare waxaan joogaa magaalada daahir oo ka tirsan gaarisa county sub county balambala waxaan kamid ahay odayaasha magaalada waxaan nahay chairmanka guud ee wardka daahir ward waxaan niila soo xiriiray waxaa ka jirtaa meeshan jid xiran aad u fool xun ayaa dhacay kulli xuncadii ilaahay aarankii roobkii dhacay maaragtay biyihii saamayn badan buu yeeshay annaga ka deegaanaanta ka wardhaantaalada ilaa saddex qof baa nagaga dhinteen laba cunug oo yar yar oo tog ku dhaceen iyo wiil kale oo hadda dheer dhow ilaa labaatan jil ahaa oo meeshan libaaxlow korkeeda ku dhacay marka meeshan magaaladan aan joogno jidad badan baa soo galaayeen jidkii xagga gaarisa county jida ka soo galaayay oo balanbala iyo u dhexeeyey togi raaxoola wuu go-ay wixii inta noo dhex maray dhanka siyo lagu sii gudbahayay oo annaga iyo iyo dadka annagii baadiyaha meeshay deganaa ilaa iskood ay isku marahayeen wixii idil waan kala xirmanay togi kooro bridge weyn baa ku yaallay wuu baxay darmaan wixii togo kaloo la dhahay isna bridgeka ku yaallay wuu baxay meesha waxaa la galay jasiirad ilaahiga casa wajalla un uu cilmi leeyahay dhalinyaradi waxaa ka dhacay sixir barar saamayn fara badan suuq hata maantadan hadda aan joogno daanyar suuq weyn oo wuxuu ahaa meel walba looga imaanayo gaarisa county dadkeeda oo idin ay imaanayan kutoka madoogaasha banaaney dhankan balambala gaaris meel walba laga imaanayo inta waxaa laga imaanaya dhankan sarakanidi ilaa dadka taanarifa dhankeeda ka imaanayaan suuq weyn oo laiskugu imaanayo ahaa suuqa isaga ah maanta waxaan waxba ka jirin buu kamid yahay oo arigii la keenay hataa wax neef wax gadanaya mala dadkii waxay ku kala xirmeen meelihii kala duwanaa oo wax neef shilin dhahaa la waayey raashiin ma soo galo gaari wakti soo galo ugu dambaysay ma dhawo wixii la arkay oo boodabooda iyo wixii lagu keenayna dadkii business manka ah waxay u dhaqdeen si aad u fool xun bini-aadanimada ka baxsan yay u dhaqdeen oo sokortii booshadii wixii yaraa oo la arkay waxay noqdeen wax aan la gadan karin dadkii kiiradii sokorteeda waxaa la yidhi shan boqol oo shilin baa nilaga gadi kiilihii booshada waxaa la yidhi afar boqol oo shilin baa nilaga gadi neef kaari ahay ee ay keeneenna wax ka gata waayeen magaaladii waxba ma sii yaalin oo way go-doonsanayd marka niyaho waxaa jira culays oo noololeed oo ilaahay unu cilmi leeyahay ilaahay aan noo furo jidadka ilaahay aan naga dulqaado marka nimcada ilaahay wuu noo siiyey maaragtay caqabada badan bay iska dadka meesha waxaa jireen dad waayeele dad waxaa jireen maaragtay iska tabar yaraa oo bulshada iskaga dhex noolaa wixii un sixirkii qaboobaa iyo maaragtay wixii iskaga dhex noolaa wixii oo idil waa xaalad waxay gashay ilaahay u cilmi leeyahay daanyeer gudaheeda ka waran daadad miyaa jira daanyeer gudaheeda daadad way jiraan oo weygi hore intaasoo guriga duntay oo aan soo sawirnay intaas oo ruux oo maaragtay meelihii ay ku dumeen iyo meelihii ay ku beexshiraysanaayeen wax yar suuq suuq ay ku haysteen ay ku dumeen oo maaragtay bannaan tagtaagan wiilal garan hadda hay-adaha iyo idaacadaha idil aan usoo dhiibnay dhibaatada saala wax uun ilaahay u cilmi leeyahay waaye hadda intaasoo qoys baan arkay si waa oo soo xalay gabal u dhacay dad aan shidanin haddood ila hadlaysa xaalada daanyeerra waa sidee halkaad ku sugan tahay wallahi xaalada daanyeerte alxamdulilah waa lana nool yahay oo hadda ruux dhintay oo hadda gaajo u dhintay ma hayno dadki biyaha u dhintay horteed laakiin saacadahan soo socdaan waa laga yaabaa wax u eg inuu kasoo baxo dad badan oo baahanaa jiray ilmo badan oo waxaa jireen muntaxamiyo akan isgullaydii qoonfooga samaynayeen oo ku go'doomeen meeshi oo dad walaala iska kor saarnaayeen oo dadkii maaragtay uuba u tawar waayo muntaxamkii baad bogteen la yidhi meel ay u dhaqaaqayaanna aan haynin wallahi waa laga yaabaa ruux u dhintay in la helo macluul darteed u dhintay in la helo waa laga yaabaa baahida ugu weyneed qabtaan waa maxay baahida ugu weynaan qabna waxaa weeye wax jid oo naga baxayana ma jiro wax na soo garahayana ma jiro dawlad baa jirtay oo ilaahay baan hoos joognay dawlad baan hoos joognay oo county governmentale oo national governmentale wax ka dhaqaaqi mahayno wiiga hore cabashaan diidanayna marka wax kasoo dhaqaaqi ma hayno meeshan muntaxamka markuu xanibnaa oo kale dawladda indheegay ku keenaysa haddii nooloshi xaanshin oo xaansho muntaxam ee laga dadaalayo diyaarad waa la geliyo labaatan iyo kow beriyay diyaarad sii degaysa oo dhaarta intaasoo jeer ay imaanaysa haddii nooloshi dadkii maaragtay la badbaadin waayo oo la fiirin waayo waa nasiib darra maxaad codsanaysaa mase baaqaad dirays ma jira waxaan baaq u dirahayaa madaxdii dawladii county government iyo national government dadkan ini gargaar loo fidiyo oo diyaaradi iyo balsi lagu oo lagu soo gaaro dad waxaa jiraan guryihii ay ka dumeen oo bannaan fadhiyaan oo roobkiina kor kaga dii kanaaca iyo dhibaatada ay usii dheer tahay dad waxaa jireen meelo weli togi qarkood iska deganaayeen oo maaragtay wixii oo idil uu ka qaaday togi kooro ama togi ceelmacaan la dhahay uu ka qaaday dad baa jireen xoolihii yaraayo ay haysteen ay gaajaba oga sii dhammaan gaareen oo arigii hadda neefafkii ay haysteen ay kasii muureen bas laba tog dhexdood baan fadhinay meeshan waxaa jiiraanka annaga magaalo kale oo muuday la dhahayo oo daraad halka ani saddex beri aan ku dhexanimnaa oo webidii iyo togi raaxoole iyo fartoo kaleo qori la dhahayo neef adduunya meel ugu foofi lamahayo oo magaalada guban yar bay deganayd afarta koolo waa kala wareegayeen afartii togba way isku darmeen ilaa macal webigu ilaahay tanarifa wixii idin way isku darmeen marka kolley waxaa jira culays un ilaahay u cilmi leeyahay ilaahay unbaa naga dulqaadi karaa ilaahay jidadka noo furo adiga marka shaksi ahaan eh, saameyn gaar oo kaa soo gaartay daadadkii ma yaa jira adiga iyo qoyskaaga aniga iyo qoyskayga hadda wax ga- gaar ahaan dhibaato oo nagu imaatay ma jirin laakiin ani dad kale oo idil baa dadkan ilmaha ka dhinteen baa walaalay oo ciddaanadii e waxaan aad uga cabsi qabnaa oo hadda wajbeennadii safaricom ay noo soo gudbinayaan berihii safaricom soolaa iyo waxay isla isticmaalayeen shidaal markay soolaadii waktigeedii lama joogo oo wakti roob baa la bilowdo oo orax ma jirto marka shidaal bay twenty four hours isticmaalayaan shidaalka asagaa gabaabsigu ku jira birihii safaricom wixii kilice laga noolaa isgaarsiinkaasay ahayd oo dadki biyaha qaadeen iyo dad kasta meeshuu ku xirmay dadkii ay iska wacayeen iyo balbal koob qareeda meel iigu doon wixii listahay safaricom bay safaricom shidaalkeedii birihii out bay ku jiraan waa zero meel wada soo mari rabaanna ma muuqdaan oo wadooyinkii oo dhan waa go-een marka waxaan ka cabsi qabnaa saacadahan soo socdaan inay dami doonaan wixii isgaarsiin ahayd ee bir ahayd sidii daayara wood ku taallay oo idin sidii midda dogor ku taallo midda nidaclow ku taallo midda daayara ku taallo tan oraxi ku taallo midda muudday ku taallo waxaas oo bir oo dhan inay maaragtay ay dami doonaan ayaa la sheegayaa sidii akhbaarka aan ka helayna dadkii shaqaalihii waxaan codsan lahayn bal gargaar degdeg in la sameeyo oo kolay bal birahan haddana shidaal degdeg si loogula soo gaaraba diyaarado wax loogu soo rarabo